fasalaamu ullaahi calaykum waraxmatuhu wabarakaatu dowraddii hal soo socotay ayaa maanta runtii waxay nasiib u helay inuu kelmad qaaliya na yidhaahdo sheekheenna faadilka ah sheekh almuxtaram sheekh maxamed sheekh cumar dirir oo runtii maanta nagala hadli doona alcaf iyo runtii ay su-aalna jiraan xagga dambe sheekh aan ka weydiin doono marka hore waxaan kusoo dhaweynayaa fadiilat sheekh falyatafadal mashkuuran maajuuran biidni rabbina
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أخواتي في العقيدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انت أكدب أن وحينو وحسكا ورنطونا إن شاء الله maadaama aynu intaynu ifkan joogno u halgamayno sidii aynu ilaahay janno uga heli lahayn subxaanahu wa tacaala waxyaabaha aynu jannada ilaahay ku helayno oo qur-aankana ilaahay uu ku tilmaamay meelo aada u fara badan oo kala duwan sifaad ilaa sideed meelahaasa oo muuminiinta ilaahay uu ku sifeeyey oo ay leeyihiin awliyada raxmaanka ama dadka muuminiinta ee saalixiinta rag iyo dumar mid kasta ha ahaadeen ayaa ilaahay uu xusay oo aynu wax ka soo qaadan doonaa sifooyinkaasi waxay ku sugayn aayaadka suuratu lancaam suuratu aali cimraan markaa ku dhex jira qaswatu uxud qisadeeda gaar ahaan waxaynu si sii dultaagi doonaa haddii ilaahay ka dhiga insha allahu min maxaasin alcafwi waalislaax oo aayaadku ay ka warramayaan cafiska iyo wanaagga uu leeyahay iyo islaaxinta dadka dhexdooda la hagaajiyo oo quluubtooda la ysku soo dhaweeyo waxaynu taa u dooranaynaa ama isu dul taagaynaa iyadoo sifooyinka ku jirta wakhtiyada aakhiru zamaanka dadka waxa ku badan in quluubtooda ay kala jeesato waxaa kaloo iska badan qof walba in ra'yigiisu uu cajabgeliyo oo qofna ka kale aanu u arkin inuu sheegayo wixii loo baahnaa ama uu isagu iska doorbida icjaabu kulli dii ra'yi bira'yi qof walba in ra'yigiisu uu cajabiyo marka ilaa toddobiyo labaatan daliil oo aayadda aynu ku fasiraynaynu insha allahu tacaalaa cafiska iyo islaax baraacin doonaa si aynu u aragno qiimayntuu siiyo sharcigu si kale haddii loo dhigo waxay arrintani u samaynaysaa dadka mu'miniinta ama bulshada islaamka ah nolol macaan oo ay ku wada noolaadaan ninkiiyo xaasku oo ay ku wada noolaadaan madaxdiiyo raciyaddu oo ay ku wada noolaadaan dadka jaarka ah oo ay ku wada noolaanayaan dadka ehelka intoo dhamiba marka noloshaa wanaagsan waa ta inuu baahanna ilaahayna subxaanahu wa tacaala uhi man camila saalixan min dakarin aw unhaa wa huwa muumin falanuxyiyannahu xayaatan ayiba nolol wanaagsan baa noolaynayaabaa ilaahay wi dadka ilaahay ka tala qaata intaa markaynu ka soo gudubno waa inaynu ogaanaa inaynaan keligeen ahayn laakiin uu ina weheliyo mid cadow ah oo cadaawaddiisa ilaahay uu ka digay subxaanahu wa tacaala waa shaydaanka labada qoyskaabuu isku kicinayaa wuxuu isku kicinayaa labada jaarka ah labada saaxiibka ah innagu inta aynu shaqo tegayna diin iyo dunyo miduuna aynu shaqo tegayn isaguna inagu inoo soo shaqo tegaya sidaa daraaddeed baa rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uu ku dhistay xadiid saxiixu muslim ku sugan ina allaha qad ayisa an yacbudahu lmusalluuna fi jasiirati alcarab walaakin fi taxriishi fii maa baynahum ama fi taxriishi baynahum shaydaanku wuu ka quustay intii ilaahay nebi maxamed ka soo saaray muslimiinta dhexdooda in jasiiradda carabta lagu caabudo wuu ka quustay sidii berigii hore loogu caabudi jiray laguma caabudayo ee ilaahay baa lagu caabudaya laakiin waxaanu ka quusanin oo u howlgelayaa inuu iyaga isku diro fi taxriishi baynahum inuu isku diro oo khilaafku aada iyo aad dhexdooda u bato taasi baa runtii mudan inaynu aada ugu baraarugsanaano maxaa lagu daweynayaa markaa isweydiin leh ilaahay baa muuminiintu ammaanay waxa uu ku ammaanay inay yihiin dad sifooyin ay jannada ku mutaysanayaan wasaaricuu ilaa makfiratin min rabbikum wa jannatin carduha asamaawaatu waalardu uciddat lilmuttaqiin waxa u degdegtaan baa ilaahay uhi maaha in loo soconayo laakiin waxa u guclaysaan oo u oradaan janno ballaarhkeedu leegiyo cirkiga dhulka oo dadka oo dhan qof walba gaar ahaantiisa mid cirkiiyo dhulka leeg loo siinayaabay leen culimada qaarkood janno ballaarhkeedu intaa yahay u dhaqsada wa jannatin carduha asamaawaatu waalardu uciddat lilmuttaqiin waxaa loo diyaariyey alla yaqaanka ilaahay ka cabsanaya markaa sideed sifuu ilahay dadkaa muttaqiintaa siiyayo waxa uhi aladiina yunfiquuna fi saraai wadaraa ladiina aladiina yunfiquuna fi saraai wadaraa way waxbay bixiyaan waa sifada horraysay leeyihiin marka ay dhiban yihiin ama wuxu ay jecel yihiin iyo marka aanay jeclayn labadaba ama uu fudud iyo marka aan u fududayn labada xaalaba waxbay bixiyaan wlkaadimiina algayda waalcaafiina can innaasi wallahu yuxibu lmuxsiniin waalkaadimiina alghayd muuminiinta jannadaa la doonaya inay u degdegaane taqwada lehi waa kuwa cadhada qariya dadkana iska cafiya baa ilaahay wuli marka intaynu balorta isdul taagaynaa waa intaa weeye intaynaan sifooyinka kala gaadhin waalkaadimiina alghayd kadmu lghayd waa cadhadii oo qofkii uu kari karayo inuu guto ama uu aar goosto ama uu ficil sameeyoon itaaldarraba haynin ayuu naftiisa ku celinaya oo uu ku caburinaya oo uu ciilka haye iska xejisanaya alkaadimiina algayb waalcaafiina can innaas dadkana way iska cafiyaan alcaafiina can innaas sifooyinka muuminiinta kuwaasuu ilaahay ka dhigay marka waxaynu arkaynaa in islaamku aada u qiimeeyey qur-aan iyo xadiidba cafiska cafiska ay ku wada nool yihiin bulshada islaamka laba arrimood buu ilaahay ummadda faray cadaalad iyo cafis in allaha yamuru bilcadli wlxsaani waitaai di lqurba wayanha can lfaxshaai wlmunkar labadaba u israaciyey in allaha yamuru bilcadli wlxsaan cadaaladuu ilahay idin faraya ixsaankuna waa cafiska cadaaladii xaq baad u leeday laakiin shayga aad xaq u lahayd inaad cafido iyana waa waxa weye ixsaankii labada waa layna amray marka u horeeya waa sababun linayli lmaqfira dembi dhaaf baynu ilaahay uga baahan nahay oo marti aynu uga nahaye dembigeennuna aad buu fara badan yahay waxyaabahaynu ilaahay dembi dhaafka aynu doonayno kaga helayno waxaa ka mida cafiska ay iscafiyayaan bulshada islaamka ee wada nool ee aynu hore usoo sheegnay cidda cafisku uu ka dhaxaynayaa waa cidda wax isugu imanaysa dadaan isku qaaladba joogin dadaan isba aqoonin had iyo jeer dee maxay iscafiye waxbaba ma dhexmaraan cafiska cidda aada loogu dardaarmayo waxaa ka mida cidda xidhiirka adag uu ka dhexeeya ninkii xaaskiisa dadka ehelka ah dadka jaarka ah kuwa wada shaqaynaya kuwa isxukumaya dadka xidhiirka adag uu ka dhexeeya cafiskuu kusii badanya waa sababun linayli lmaqfira dembi dhaafka inaynu helno waxa sabab u noqonaya cafiska ilaahay baa wuxuu uhi waliyacfuu waliyasfaxuu alaa tuxibuuna an yakfir allahu lakum markuu ilaahay abubakar la hadlayay alla waxa uhi dee ha iska cafiyaan dadkaa meesha kaga dhacee ku xadgudbay ha iskana dhaafaan idinku miyaydaan jeclayn inuu ilaahay dembiga idinka dhaafa buu ilaahay haddaad doonaysaan inuu ilaahay dembiga idinka dhaafo idinkuna dadka gefka idinku sameeye ka dhaafa buu ilaahay leeyahy waa kii abuubakar yidhi radia allaahu canh allaha ka raalli noqdee maya waan jecelahay inuu ilaahay dembigayga dhaafo ninkii mistax la odhan jiray oo kii iska cafiye usoo celiye wixii uu kolkii hore ka jaray wa aydan arrinta labaadee faa'iidada ah ee uu leeyahay ee min maxaasin alcafi cafiga maxaasintiisa iyo faa'iidooyinkiisa waxaa ka mid a dariiqun lilmawaddati waalmaxaba bulshadu inay isjeclaato waxa asal u ah cafiska inay qof waliba uu idhaahdo xaqaygii mee ama muxuu yahay xaqaygu iyo halkaa ha la ii dhigo taa keliya la yskuma jeclaanayo oo dad baaba aanay taasi dharginaynina waxyaabaha dadka quluubtooda isu keenay isjeclaysiiya waxaa ka mid a cafiska alla wuxu uhi walaa tastawi alxasanatu wala saya idfac bilatii hiya axsan faida aladii baynaka wa baynahu cadaawatun kaanahu waliyun xamiim wanaagii lagu sameeyey xumaantii lagu sameeyey adigu wanaag ka horgee idfac bilati hiya axsan xumaantii adigu wanaag ku abaalmari bacdu salaf baa waxaa ka sugnaaday intuu midkood midbaa wax ka sheego markaasuu yihi intaa aad daga sheegtay iyo in ka badanba waanu leena intaa aad sheegtay weliba in kaloon kugu daraynaabaa jirto oo ceebahoo aanu leena dabeetana waa iska xishooday ilaahay wuxuu tilmaamayaa qofkii loo dulqaatay ee la cafiyey kaannahu waliyun xamiim inuu noqonayo saaxiib saaxiibtinimadiisu ay aada u dheertay min maxaasin alcafi cafiga wanaagyaashiisa waxaa ka mid ah waa waa dariiqu rifcati cinda allahi wa cinda annaas inaad kor u noqoto ilaahay agtiisa iyo ummadda agteedaba sharaf iyo qiimiya ammaan yeelato waxyaabaha asalka waa weeye ama sababta u noqda weeye cafi nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu leeyay maa naqasat sadaqatu min maalin sadaqadu xoolaha waxba kama nuqsaamiso wamaa zaada allahu cabdan bicafwin ilaa cizan calaa macna alxadiid addoonku rag iyo dumar mid kastaba hale hadduu dadka dulmiyo mee kuwa meel kaga dhaca iska cafiyo ilaahay cisi unbuu u kordhiyaa halka dadka qaarkood ay aaminsayn in nacasnimo iyo nuqsaane ay u kordhayso cafisba cafiskaasi wuxuu u kordhinayaaba uu leeyahay rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu u kordhinayaa ciisi kor noqoshada dadku aad ka kor noqoteed ka adkaato eed ka gacan sarraysaa waxa weye inaad cafido adigoo aanay taaldarraba ku haynin nebi muuse calayhi salaam ayaa waxa uu su-aalay ilaahay lix arrimood waxaa ka mid ahaa ayu cibaadika acaz xadiidku waa xadiid xasana ilaahay oo addoommahaaga yaa ugu sharaf badan oo ugu wanaagsan markaasaa ilaahay waxa ugu jawaabay alladii idaa qadara afara alladii idaa qadara kafara qofka isaga oo kari karaya inuu wax fuliyo iska cafiya qofka isagoon itaaldarrabahayna awood haya ashkatoon karaya wax iska celin karaya wax caayi karaya iska cafiya idaa qadara kafara awood buu leeyahay itaaldarraba ma hayso haddana waxbuu iska cafiyaya kaasaa ugu wanaagsan baa ayaa ilaahay ugu jawaabay nebi muuse calayhi salaam waa xadiid xasan oo darajadii sugan tahay cafisku waa ismun min asmaa illaah alcafow magacyaasha ilaahay mid ka mida wey wa ina allaha lacafuwun afuur ina allaha lacafuwun kafuur ilaahay baa cafis badan oo dembi dhaaf badan xadiidkii xasankaana nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam ina allaha yuxibu ina allaha cafuwun yuxibu alcaf ilahay cafiskuu jecel yahay waana cafis badan yahay ducadii nebigu calayhi salaatu wasalaam caaisho uu barayeyna waa ku jiray magacaas markaad ducaysanayso waxaad tidhi allaahuma inaka cafuwun tuxibu alcafwa facfu can ilaahw cafiskaad jeceshahaye ilaahay iska kay cafi marka addoommaha waxaynuu cafiyeynaa cafiska ilaahay baynu baadi doonaynaa min maxaasin alcaf cafiga iyo dhaafidda iyo dulqaadka wanaagyaashiisa waxaa ka mida waa min sifaati alambiyaa siduu u yahay sifaatka muminiinta ayuu sifaatu lambiyaa u yahay cabdillaahi ibnu mascuud baa wuxuu yihi nabiga ayaan eegayay calayhi salaatu wasalaam ama iminkabaad moodaa inaan sawirkiisii sii sawiran karayo isagoo ka sheekeynaya nebi ambiyada ka mid ah oo qoladiisu waxay ku dhufteen oo dhiigga iska tiraya oo iska biinaya oo haddana iyagii u ducaynaya ole ilaah waxba ma garanayaana ilaahw soo hanuuni ilaahw jahlibaa ii keenay ilaahw soo hanuuni markaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam nebigaa uu ka warramaya waxay leeyihin culimmadu waaba suuragal inuu isagaba yahayoo dee isaga waa kuwii dhiiggiisii shariifkaah intay gaaladu madaxa ka shubeen maalintii ay shiideen isaga dulqaatay ee ilaahayna ducadii u aqbalay sidii uu rajaynaya rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxaa ku jiray sifooyinkii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ee kutubtii towraadiyo xataa ay qorays waxaa ku jira walaa yajzi bisayi'ati bimiliha bal yacfuu wayasfax nebiga akhiru samaanka soo baxaya sifooyinkiisa waxaa ka mid a haddii xumaan lagu sameeyo dhaqan dhaqankiisa waxa wey inaanu xumaan ka horgeynin laakiin uu iska cafiyo oo uu iska dulqaato yacfuu wayasfax waa astaamaha nebiga calayhi salaatu wasalaam saa daraaddeed ba asxaabtu waxay yidhaahdeen marka nebiga wax lagu sameeyey isaga gaar ahaantiisa maa kaana yantaqimu linafsi isagu naftiisa uma aargoosan jirin ilaa in diinta ilaahay meel laga dhaco oo lagu xadgudbo mooyaane min maxaasin ilcaf cafiga maxaasintiisa waxaa ka mid ah inuu yahay ariiqun likasbi lquluub dadka quluubtooda sida loo soo jiito ama ay kugu jeclaan karaan ama ay dadka qofka ugu soo hiloobi karaan ama ay kaga raali noqon karaan qofka in jirkiisa la qabto waxa ka muhiimsan in qalbigiisa la qabto oo la qanciyo oo qof qaaidahoo hormuudahoo saabirahoo xaliimahoo dulqaad leh in lagu arki karo taasaa waxay keenaysaa in lagu aamino oo la ysku kahalayn karo oo qalbigii dadka aada qanciso waxyaabaha taas sababta waa waxaa ka mida cafiska nebi maxamed baa ilaahay u ammaanay subxaanahu wa tacaala wuxuu ammaanayaa nabigiisa wanaagsan calayhi salaatu wasalaam alla waxa uhi fabimaa raxmatin min allahi linta lahum walow kunta fadan haliida alqalbi lanfaduu min xawlik naxariis ilaahay uu qalbigaaga yeelay ayaad ummadda ugu naxariisanaysa oo aada ugu dabacday haddii aada ahaan lahayd mid qallafsan oon dulqaad lahayn oo marka wax lagu sameeyo ka badinaya intii dee hareerahaaga waa laga kala yaaci laha way nabiga way jeclaan asxaabtu way kusoo ururi jireen markuu socday inay raacaan bay jeclaan jireen inay raacaan marka uu meel fadhiyo inay la fadhiistaan in dictator oo laga fidhnado laga cararo ama la iska ilaaliyo muhayn rasuulku sala allahu calayhi wasalam marka ilaahay wuxuu raaciyey facfu canhum wastakfir lahum washaawirhum fi lamr haddaba iska cafi wixii kaaga yimaadee dhibaato ah ilaahayna weliba dembi dhaaf u weydii weliba kuwa kugu gafayana la tashada saddexdaasaa ilahay isu raacay facfu canhum wastakfir lahum washaawirhum fi lamr adigoo cafiyaya adigoo ilaahay dembi dhaaf u weydiinaya haddana la tashada oo arrin kuwani meel bay ka dhaceenoo way gafeenayna u kala kaxeeya marka sidaasibaa ayaa waxay noqonaysaa kayfiyatan yuksabu biha quluubu nnaas waa dariiqada dalka quluubtooda lagu kasbanayo oo kollay qofkii hormooda iyo qaa'idkii iyo madaxdii qof walba waxa sifo laga doonaya ay tahay muminiinta cafiska iyo dulqaadku dadkaynu la noolnahay aynu u dulqaadanno ruuxa dumar ay ninkeeda u dulqaadato ninku xaaskiisa u dulqaato waa waxyaabaha nolosha macna u sameeya wey waxyaabaha nolosha macna u sameeya wey markuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ka warramayu leeya ha la doorto qofka diin iyo dabeecad leh dee wuu dulqaadan karayaa wey gabadha diin iyo akhlaaq leh way dulqaadan karaysaa wey haddii kale waxaa dhacaysa sidii tii mid gaalada ka mid a baa ninkeedii ka cararta oo dee xaas ahayd maxaad uga carartay baa laydhi oo wuu khuuro badan yahay wayt mar hadduu khuuriyo dee ma xamilayaysa raaxadu iga luminaya nin khuurinaya dee haddii ay khuuro kaga carartay ma cudur bay xamilaysa ama hadduu isagu khuuro kaga cararo ma cudurkiisa iyo dhibaatadiisa qofkan ayuu xamili karayaa yaa subxaana allah waa sida diinta iyo dabeecadda islaamku ugu shardiyayo qofkan iyo inuu qiyamkiisu wanaagsan yahay cafisku waa khayrun min asadaqa gacan furnaanta iyo deeqsinimada aynu wax bixinayna marbuu ka fiican yahay inaad xoolo buurbuuran bixiso marbaa waxa waxa ka fiicanba cafiska ayaa mararka qaarkood ka fiican ilaahay baa suurat lbaqara waxa uu ku yihi subxaana qowlun macruufu wa makfiratun khayrun min sadaqatin yatbacuhaa adaa qowlun macruuf hadal wanaagsan oo aad tidhaahdo dadkii wax doonaya aada ugu jawaabto wa makfira iyo inaad iska cafido haddii gaf kaaga yimaado ilan dadka wax doonaya qaar baa mararka qaarkood meelkadhac ku sameeya ciddii wax siin weyde wa makfira inaad iska cafido adugu ayaa waxay ka fiican tahay sadaqo aad dhibaato iyo huruuf raaciso cafiskaasaa ka fiican buu ilaha yihi subxaana qofkii waad qadisay laakiin waad isaga dulqaadato waad cafiday oo dariiqo wanaagsan baad kula mucaamash taasi waxay ka fiican tahay intood wax siiso inaad raaciso dhibaato waa cafiskii oo ka khayr badan waxbixinta qofka u degdega cafiska adrakatu makfirat llahi kula yawmin ithniin wa khamiis maalin kastoo khamiisa iyo maalin kastoo itnayna nebigu wuxuu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam inuu ilaahay addoommaha marka warbixinta la gaadhsiiyo addoommaha wuu dembi dhaafaa wuu dembi dhaafaa labadii aan iscafiin mooyaane labada iscafii waaya ilaahay wuxuu leeyahay cafiyi maayo jeera iscafiyaan wax badan baynu xanibanahay waynaan isogayna waa qodax baa dadka ku taaganoo sibay u musbaaran yihin marka labadaa qof ilaahay waxa uu leeyahay andiruu haadayni xataa yasdalixa bal hadda u kaadiya labadaa u kaadiya labadaa waxay cafis iga helayaan markay iscafiyaan waa maalin waloo isniina iyo maalin waloo khamiis oo warbixinteenna malaa'igtu ilaahay ay u geynayaan subxaanahu wa tacaala markaynu sagaalkaa qodob oo maxaasinta iyo wanaagga uu leeyahay cafiska maanta aynu qaarkeenba qaar kale uga baahan yahay marka aynu la nimaadno walaalayaal waxa loo baahan yahay doorka aynu qaadanayno dadka xurguftu ay dhex martay haddii qofkii kaalintiisu ay tahay wax loo geystay inuu cafiyo la joogayaasha kale maxaa la gudban iyagana dadku intaa way isaseegayaano labada qof isaseegay mooye dadka kalena waxaa la gudban alislaax fii maa baynahum dadkaa dhexdooda in la hagaajiyo oo aan lagu farxin lana eeganin dadka had iyo jeer isa seega maatidu waa laga yaabaa mararka qaarkood inay isku dhacdhac badan yihiin dadka kale ag jooga ama asdiqada iyo saaxiibada ah dumarku waa inay aada u badiyaan walaalahooda isa seegay ama hadal kala gaadhay ama isu cadhooday in la isu jiido oo heblaayay kaalay naa heblaaya waxba kuuma qabtay iska cafi adiguna saamax halkii la isku sii diri lahaa in dadka dhexdooda wanaag laga sameeyo oo la isjeclaysiiyo gacanta la ysu saaro saasee walaaltinimada iyo wada socodka iyo waxqabadku uu ku iman karaya oo haddii qardoofooyin ay dhacaan inaan laga sii dhiijinin laakiin la bogsiiyo saa daraaddeed baa islaamkeennu uu taa aada u dhiiri gelinayaa islaaxa ah dadka dhexdooda wax dhex dhacaan alla wuxuu ihi isaga oo la hadlaya isagoo tilmaamaya ana alislaax cinwaanu liimaan waa muuqaalka iimaanka ayuu ka turjumayaa dadka inaynu isu taagna inu dhexdooda hagaajinno oo fitnada aynu dejinno oo dadka aynu walaalayno waa astaanta iimaanka alla waxa uu leeyahay fattaquu llaha wa aslixuu daata baynikum ilaahay ka cabsada arrimaha dhexdiina wanaajiya inama almu'minuuna ikhwatun fa aslixuu bayna akhawaykum muminiintu waa walaalo waxyaabaha dhexdiina dhaca wanaajiya astaanta iimaankay taasi ka mid in dadka la yska horgeeyo astaantii waxa weeye iimaan xumada in dadka dhexdooda la walaaleeyo waa astaanta iimaanka sida aayaddaa ilaahay uu ku sheegay ummaddu way faqaan meel bay fadhiistaan way sheekaystaan faqooda iyo waxa ay la gaarka yihiin oo dhan inay ku dambaabayaan baa qur-aanku uu tilmaamayaa haddii arrimo dhowra aanay ku jirin oo islaaxu ka mid yahay laa khayra fii kaiirin min najwaahum ilaa man amara bisadaqatin aw macruufin aw islaaxin bayna annaas dadka meel isugu yimaada kulankooda iyo islimaatinkodaasi khayr ma laha baa ilahay wy haddaanay sadaqa isfarayn haddaanay macruuf isfarayn haddaanay islaax isfarayn dadkii hebel iyo heblaayo way isaseegaan dumarkii way isaseegaan jaarkii way isaseegaan qabiilooyinkii way isaseegaan sayn u wanaajinaa kaalintaa islaaxa isu taagnaa hadday taa ka sheekaysanayaan bay ka nabadgelayaan baa ilahay uli subxaana wa tacaala khayr la-aanta wa aydan khayrun min ashiqaaqi walfiraaq min ashiqaaqi walfiraaqi waalaaq in dadku ay kala aargoostaan iyo in markay isaseegaan inay kala tagaan iyo intoo dhanba waxaa ka faa'iido badan islaax in dhexdooda laga sameeyo in la kala eriyo waxa islaamku ka horraysiiyey in dadka dhexdooda la wanaajiyo la isu geeyo ilaa ay dawala-aan noqonayso alla wuxu uhi falaa junaaxa calayhima an yuslixa baynahumaa sulxan waasulxu khayr ninkii iyo xaaskiisii baa ilahay uu ka warramaya wuxuu ihi dembi ma jiro dhibaatana ma taallo inay dhexdooda wanaajiyaan suluxaa ka khayr badan cadaaladda iyo garnaqsiga iyo qof waliba inuu xaqaygan qaadanaya wasulxu khayr ayaa ilahay u leeyahy subxaana waxa uu rasuulku tilmaamaya sala allahu calayhi wasalam dadku muslimiinta ah qof waliba marka waagu u bariyo sadaqaa lagu leeyay ilaa ilaahay deeq fara badan buu ina siiyey nicmo aada u ballaaran buu ilaahay inoogu galabay xubnaheennaa mid walba haddii la eego kama mahadnaqi karno nicmadaa halkaa ku jirta shukrigeeda lama iman karno waa ka ilahay wain tacuduu nicmat allahi laa tuxsuuha xubnaheena o dhan saddex boqol iyo lixankaa xubin aynu leenahay mid waliba dee waa deeq ilaahay mid waliba wuxuu mudan yahay in ilaahay loogu mahadnaqo mahadnaqaa ma fulin karno laakiin siyaabahaynu ku fulinayno wuxuu nabigu fasiraya calayhi salaatu wasalaam in islaaxa aynu geysano oo dadka dhexdooda wax dhex dhaceen aynaan eeganin aynu walaalayno yacdilu bayna annaasi sadaq calaa kulli sulaama min ibni aadam sadaqa markuu leeyahay qof walba xubnihiisa sadaqaa lagu leeyahy sadaqadaa waxyaabaha uu ku gudan karo mahadnaqeeda waxaa ka mid a in uu an yacdila bayna annaas sadaqa macnaha yuslix bayna annaasi takuunu lahu sadaqa inuu dadka dhexdooda wanaajiyo oo quluubtooda uu sugeeya sadaqay u noqonaysa mahadnaqii lagaa sugayay ayaad la timid oo aada oofisay wa aydan wanaagyaasha suluxa waxaa ka mid ah wa qaarana bayna asiyaadati waalislaax hogaaminta wanaagsan iyo wuxuu nabigu walaaleeyay calayhi salaatu wasalaam iyo wanaajinta dadka dhexdooda la wanaajinayo inaad hogaamiyo fiican tahay waxaa ka turjumaya inaad jeceshahay dadku inay midoobaan oy walaaloobaan wuxuu rasuulku ka waramay sala allahu calayhi wasalam inankiisii xasan ibnu cali ayuu faalleeyey wuxuu hi ina bnii haada sayid walacalla allaha an yuslixa bayna fi'atayni cadiimatayni min almuslimiin inankaygaas waa madax waa hormuud siyaabuhu hormuudnimo ku yeeshay iyo madax buu nebigu ka warramay oo waxau hi waxa laga yaabaa inuu ilaahay ku hagaajiyo laba ummadoodoo waaweyn oo muslimiinta ka midahoo iska hor yimi inuu ilahay sababtiisa ku islaaxiyaa laga yaaba waa inankii awowga u ahaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam ee xasan ibnu cali sida taariikhda la ogsoonaya markii muslimiintu iska hor yimaadeen qayb dhan oo isagu hogaaminayo qaybtii bariga ahayd ayuu la hadlay oo wuxuu hi anigu waan ka tanaasulaye walaalkaygaa kalean madaxtinimadii uga tanaasulaye muslim islaynayaa ma jira sidaa aan ku kala badbaadno marka rasuulku sala allahu calayhi wasalam islaaxa iyo wanaajintaa inanka awowga u yahay sameeye wuu ku hambaliyeeyey mucjise u tahay waa shay ilaahay uu sii sheegay nebiga calayhi salaatu wasalaam sanad ay ummaddu mahadiyeen oo khilaafkii uu ka baxay buu ahaay oo loo bixiyey caamuljamaaca sanadkii midnimada ummadda markii mucaawiye lagu ururay ee xasanna uga tanaasulay waxa uu ka mid yahay dadka dhexdoodao la hagaajiyaa min afdali maa yurfacu bihi darajaat darajooyinkaaynu ilaahay ka baadi doonayno waxyaabaha ugu muhiimsane ilaahay koruu inoogu qaadayo waxaa ka mida dadka dhexdooda aynu hagaajino dadka maanta muranka faraha badan iyo asraarka iyo iskhilaafkuu dhex marayo inaynu isu keenno aynu walaalayno oo kaalinta aynu qaadanno darajooyinka ugu sarreeya ilaahay agtiisa laga helayo waxyaabaha lagu gaadho wey rasuulku sala allahu calayhi wasalam xadiid saxiixa wuxuu ku sheegay asxaabtu la hadlaya waxau uhi alaa uhbirukum biafdala min darajati siyaabi wasalaati wasadaqa ma idinka waramaa sadaqada iyo soomka iyo salaada darajada lagu gaadho wax ka wanaagsan oo darajo kasii weyn lagu gaadhayo asxaabtu waa yaabeen waxay dhahan balaa yaa rasuul allah haa noo sheeg wuxuu rasuulku yihi sala allahu calayhi wasalam islaaxu daati lbayn waa dadka dhexdooda la wanaajiyo oo xurgufta iyo naxliga iyo nacaybshiyaha iyo nashuushada ku dhex jira dadka laga saaro oo shaqadii namiimiyuu meesha ay ka baxdo oo shaqadii shaydaanku ay meesha ka baxdo oo dadka la walaalaeya taasaa idinka fiican inaad sadaqa badan bixisaan inaad salaad badan tukataan inaad maalmo badan soontaan taasaaba idinka fiican qofkii isagu cibaado badan ku jiray ee halkaa iskaga tukanayay ama gurigiisa ama masjidka kii soomayay maalmo fara badan kii sadaqa fara badan bixinayay waxaaba ka darajo sarreeya buu nebigu uhi ka intuu isagu alaabtiisa qaato ummadda inta iskhilaafsan uun dhex carare isu geeya wa ifsaadu daati lbayni hiya alxaaliqa dadka dhexdoodao loo kala war qaado la isku diraana waxa weeyaan diintay xiirtaa buu nebigu leeyay calayhi salaatu wasalam waa dadkiioo diintii laga xiiray sida qofka timaha looga xiiray oo kale xata alyamiin laa tamnacu can ilislaax xataa haddaad dhaarato kaama hor joogsan karaysa dhaartaasi islaax inaad wanaag samayso haddaad ka dhaarato dhaarta jabi baa lagu leeyay oo islaaxa samee qur-aanku ilaahay inagula hadlo wuxuu uhi walaa tajcalu lawalaa tajcalu llaha curbatan liaymaanikum an tabaruu wa tattaquu wa tuslixuu bayna annaas wallahu samiicun caliim magaca ilaahay oo ku dhaarataan yuu idinka hor joogsanin inaad samafal samaysaan iyo inaad ilaahay ka cabsataan oo arrimaha la kacabsiya samaysaan iyo inaa islaax samaysaan inaanan dib idinku imanin oonan arrinkiina gelinba intaa wal layga yihi haddaad tidhaahdo adigoo nin iyo gabadh isa seegay arrinkooda ku jiray ama laba qofoo isa seegay intay ku diideen haddaad ka dhaarato ku soo noqo oo sidaa ha kaga hadhine dhaarto adi intaad ka kafaaro gudato arrinkii halkii kasii wad inaad ku taagnaato tan waa qalad sidaasaa ilaahay uu leeyahy subxaan magaca ilaahay u idinka hor joogsanin dabcan dhaartii waa laga kafaaro gudanaya laakiin waa in islaaxii halkiisii laga sii wadaa nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo gurigiisa jooga gurigii caaisha masaajidka ku nabnaa ayaa masaajidka dhexdiisa wuxuu ka maqlay laba nin oo isqabsaday oo asxaabta ka mid ahoo isla yaro qayliyey ilaa lexejecladu asxaabtana way haysaa waxay soo gaari kartaa qof waloo wanaagsaniba dee dareenka lexejeclada uu leeyahay kacab inu maalik iyo nin kale weeyo kacab baa masaajidka ka helo wuxuu leeyahy lacagtii aan kugu lahaa eed la raagtay halkaa dhig kana wuxuu leeyahay bar iga daa waan bixin doonaaye bar baanan haynina iga daa intaasaa walla iga yahay inaanan waxba kaa daynin bu isaguna shan waxbuu tirsanayay marka rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxu uhi ayna almuta'alli cala allah waa kee ka ilaahay ku dhaaranayo inaanu waxba daynin waa kee markuu arkay inuu nebigu cadhooday baa wuxuu ihi waa anige wixii aada amarto unbaan yeelaya barka daawud war adiguna barka kala sii suluxaas uu ka galay nabigu calayhi salaatu wasalaam idan markaa waxaad halkaa ka arkaysa waa arinka muhiimadda uu leeyahay daraaddeed iyo qiimihiisa awgeed ayaa uu sidaa ugu dhiirinaya nabigu calayhi salaatu wasalaam rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu ummadda ku dhiiri gelin jiray inay kaalintooda qaataan dadku markay isa seegaan intaanay garsoorka imanin in dad kale u baxaan buu nebigu jeclaa u baxaan oo ay dhexdooda isu jiidaan oo aan dadka maxkamadda un laga eegin miyaysa seegteen horda maxkamadda taga garsoor baa jira ee halkaa taga ha ku kala baxdayna inaan la odhanine bal qofku uu kaalintiisa qaato idhaahdo maxaa maysukin keeni karnaa bal adugu ka waran maadna aqbalaysaa nabigu taasuu dad ku dhiirinaya waxau laha afdalu sadaqati islaaxu daati lbayn xadiidkii xasanka war sadaqa waxa u wanaagsan dadka dhexdoodao la wanaajiyo wuxuu anas binu maalik leeyahay nebiga mar kasta oo loo keeno qadiyad qisaasa oo dadku isu haystaan qofbaa qofka kale waxu sheeganaya wuxuu leeyahy gafkaasu iga galay ha la iga qisaaso naf iyo maal ama qur iyo qoon mid kasta ha ahaato markiiba rasuulku wuxuu u bandhigi jiray cafis waar mag maad ka qaada waar maad iskaba daynba maad ku sadaqaysan waxaasuu nebigu ku waanin jiray calayhi salaatu wasalaam qofku hadduu diido dee damba waa loogu qisaasi laakiin kaalintiisuu qaadanaya rasuulku sala allahu calayhi wasalam ummaddana wuu ku waaninaya waxaanu odhan jiray siduu xadiid kale tilmaamayo taqaasu lxuduuda fii maa baynakum famaa balaqanii min xaddin faqad wajab tacaafu lxuduud tacaafu lxuduud xuduudda iska cafiya intaanu arrinku maxkamadda soo gaadhin dhexdooda dad dhexdooda dadka isu geeya idinkuna iska cafiya laakiin hadduu xeer ciqaabeedku dee halkan yimaado waa la fulin doonaa waxaynu walaal halkaa ka arkaynaa adilo aada u fara badan oo ilaa sodomeeye ku dhowo qur-aan iyo xadiid bale ayaynu soo qaadanay daliiladaa looma akhriyayo buuraha looma akhriyayo xayawaanka innagaa laynoo akhriyayaa oo ilaahay uu noogu talagalay iyada oo daliiladaa la dhaqangeliyaana waxa ay sabab u tahay jannadaynu baadi doonayna ilaahay uu leeyahay u dhaqsada inaynu helo wasaaricuu ilaa makfiratin min rabbikum wajannatin carduha asamaawaatu waalardu uciddat lilmuttaqiin u degdega baa ilaahay uhi oo u dhaqsada oo dhaqankeedii la yimaada a ku mutaysan lahaydeen janno ballaarhkeeduu leegya cirka iyo dhulka cirka iyo dhulka in la eg ayaa qofka jannadiisu ay noqonaysa dadka taqwada le baa ilaahay uu siinayaa waa kuwe kuwaas aladiina yunfiquuna amwaalahum fi saraa'i wadaraa'i waalkaadimiina alkayda waalcaafiina can innaas wallaahu yuxibu lmuxsiniin dadka sifooyinkaa leh ayaa samafalayaala والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون إلهي بأوحي الله وكوا مركا أي قفك كل عنكما أتكيستان قفك وذا مصي وذا منقوستان لكن وحي أغاذانين إليه إلهي تنبق الله فمركا سيلهي وطوبتكينا كوا ساتشنذا كقولي سنية إلهي وحن كبريا إنو أرمها صنفت كوا رجنجي إنو سهلو waayo waxaynu ogsoonnahay qofka dadka saaxiibadii iyo ehelkiisa naftiisa shaydaanka mid waliba wuu abaabulayaa wuxuu leeyahay nacasnimaa lagu tirinaya soo aargooso waxaa ha cafiin xaqaaga qaado waxaasaa lagu akhriyaya wixii oo dhan qofku inuu ka dabaasho oo dee nusuustan uu waqaaf ku noqdo qof isku taago oo dee nasku hago si aakhire iyo adduunyadaba uu liibaani karo cisi adduunyada ah iyo janno aakhire si uu heli karo ilahay waxaan ka baryaa dhammaanteen inuu inoo sahlo asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu جزاك الله خيرا وأحسن الجزاء طبت ودار من شاءت وتبوأت من الجنة منزلا إن شاء الله رب سبحانه وتعالى أن يقدق الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إن شاء الله تعالى وقت قوبا سؤاله رنتي آب بضن سؤاله وقي ليقع سوين بإذن الله تعالى الشيخ كتواب دونا سؤاله وقي سكنو عنا إن شاء الله ونكسا أرورني marka qof yuu dhihi maxaad kuwaygii looga tegay haddii ay dhacdaba in yani wax la dhaafo su-aasha kuwaad waxaad leedahay sheekh waxaa dhimatay gabadh aan dhalay oo labaatan jir ahayd marka xoolihii ay ka dhimatay meelka la dhaxlaayo carur ragga aabbaha ay ka walaalhaayeen dhaxalku mu soo gelaya
masalada dhaxalku waa masalatun mutashaciba waa masalo faraaro badan leh qofku marka uu dhinto waxaa la odhanayaa dadkeebuu ka tegey waxaa cidda u horeysa soo gelaysa caruur ma leeyahay waalid ma leeyahay xaas ma ahaayo lamaane ma lahaa jaranjaradaasaa loo eegaya oo halkaasaa la marinayaa iminka waxaad sheegtay un walaalo inuu lahaa walaalaha dad xijaabaa jiro hor joogsada waxaa ka mid a aabbaha laftiisa hadduu aabba joogo walaalo ma yimaadaan marka dee tafaasiil bay u baahan tahay yala siyaada ah oo intaa warqada lagu soo qoray ka dheeraada oo kole ay ku fiican tahay in culimada lala hortago insha allah
gabadhan waxay leedahay waxaan ahay waxaan leeyahay gacan keliya markaas seban u gebagabaystaa
dee ilaahay wuxuu leeyahy fataqu llaha ma stadactum sida aad karaysaa ilaahay uga cabsada marka sida aad u dahaaro qaadato ee aada awoodi karayso ayuunbaad imikana dee u gebagabaysan doonta ila waa waysada waa adigaaso waad isku daydaa wixii aad kari kari weydana waxaad kaashan kartaa dadka ku ag jooga ama saaxiibada ama ehelka ayaad leedahay halkaa ii masax oo qofku markuu ama naafo yahay ama uu bukaan yahay waa loo ogol yahay inuu cid kaashado la saacido dee dadkan ama waalidkeenna ama ehelkeenna qofkii waa loo maydhayaa waa mararka qaarkood bay kalifaysaa in loo istijeeyo oo loo weyseeyo oo loo maydho dee duruuftaa keenaysa idan dadkana waad kaashan kartaa cidaad kaashato haddaad weydana sida aad u samayn karto gebagabaysigunbaad u samayn doonta wallahu aclam
su-aashani waxay leedahay ninkayga waa laa afar sano nin kale ma guursan karaa
way dhici kartaa dee waa maqaadiir waana kolley in ilaahay dee kuu caafiyana waaba rajaynaynaa inaad ka carartuun mahayn inaad ilaahayba u baridaaday malaa inayd ka bilowda ay ahayd waaba suuragal in ducada laga aqbali lahaa ilaahay caafi lahaa qofku marka uu waasho nin iyo gabadhba ka kale wuxuu xaq u leeyahay inuu u samro xaq buu leeyahay hadduu xejisan karayo hadduu samri kari waayana waa arin uu xaq u yeelan karo in laga fasakho oo garsoorkuu tegayaa qofku markaa garsoorkaa laga fasakhayaa intii dee labada ehel goobjoog ay u noqdeen ee markhaati ay ka noqdeen ee isaga xaaladiisa la qiimeeyey xaaladiisa la qiimeeyey la ogaaday nin waalan inuu yahay oo aan iswaalaynin oo isyeelyeelayn ama aan dee jinkoo kale iyagoo laga yaabaa in dee qofkii marna uu ka baxo marna uu caadi noqdo marna uu ku jiro oo laga yaabay waa la caadiya weeye ta laga hadlaya waa junuunkii caadiga ah marka haa qofku xaq buu leeyahay inuu fasakhaad qaato bal horta waa in arinkiisii la hubiyo garsoorka hortiisana la geeyo waa hadduu samri kari waayo qofka
waxay leedahay inantani waxaan ka shaqeeyaa meelaha aroosyada loogu tumo markaa lacagtan ka qaata muxuu noqonayaa xukunkeedu
tumista maxaynu fahmi karnaa dee malaa durbaan keliya oo la garaaco maaha waa meeshii jaaska iyo dee isqaawinta iyo isdhexgalka iyo waxaasun baan dee tumisu garan karaaye waxaa meesha lagu hayaa hadduu macsiyo yahay iyo dembi wixii aad ka qaadatayna waa xaaraan dabcan saynu dareemi karayna ficil xaaraana lacagtii laga qaataana waa xaaraan xadiidku waxa ilaahay markuu shay xaaraantinimeeyo lacagtiisana u xaaraantinimeeyo hadday tumashadii xaaraantay lacagteeduna waa xaaraan isqurxinta qaarkeed oo xaaraana ama isfarsamaynta qaarkood dee lacagteedina waa xaaraan idan markaa dariiqada la samaynayaabay ku xidhantay dadkii oo iska farxo oo durbaankii yaraa uu nebigu sheegaya calayhi salaatu wasalaam yaro gargaraaco oo xaflad meel hoola ku cuno oo dumarkii isla gooni yihiin oo iska asturan yihiin oo rag dhex qaadaynin oo iska farxaya hadday tahay arrintu oo howlo noocaasa aad qabato dee waa iska sahla laakiin tii sida dee gaaladu ay samayn jireen isdhexgalkii ikhtilaadkii iyo qaawanaantii iyo waxyaabihii nooca ahaa marka aad ku shaqaysanaysa dee inaad ka toobad keento weeye wixii kaa soo galayna meelaha masaakiinta sii si aad halkaa ugu khaarajin karto waanaynu runtii ku waaninaynaa wakhtigan dambe ee nabadgelyada aynu helay qaxoontiga aynu ka soo baxnay waxinoo yara hagaageen de waynaanaan waynaynaan ilaahay ugu jawaabin jawaab qalada waynaan jawaab xun waynaynaan bixin oo nicmada aynaan ka horgeynin dee faasiqnimo iyo xadgudub iyo ummado shisheeye kudayashadooda marka walaalaha hablaha ah ee kolley koofeerada iyo meelahan ee dumarka lagu diyaariyo wakhtiga ay arooska yihiin ka shaqeeya waxa habboon inaad la eegtaan sida ay wax u wadaan dabeetana wixii macsiyaah ay samaynayaan ila waa walaalaheena waa hablaheeniye inaa uga naseexaystaan oo tidhaahdaan taa iyo taa iyo taa sharciguma ogolee walaal iska daa arsaaqada kaa soo galaysana waa xaaraane sidaa iyo sidaa iyo sidaa samee oo saa iyo saasuu sharcigu ogol yahay ku bedel iyaguna waa inay talada qaataan ilaa waxa laga yaabaa haddii waxaan xaaraanta aada soo biirisay inaad kaba fuqi weydaha dhowto oo dabeetana caruurtu cunto oo daara aad ka dhisato ilaa aakhira ay kudaba socoto waxan ayaa laga yaabaa marka waa kaalin aad leedihiin haddaad dumarka tihiin oo ragga kaga haboon tihiin oo uga fara dhuudhuuban tihiin howlahaasoo kharash badan inaynaga baxo dadka qaarkoodna de iskuma seegaan bo rag iyo dumarku mararka qaarkood isku qabsadaan in saxdaan oo idanku dee ciddii isu taagi lahayd ee meelaha sixi lahayd ee ragga ka furan lahayd ee sida u fiican u jahayn lahayd kaalintaa idinkaa leh insha allah waxaan rajaynaya in lahayd in sakhiro
su-aashani waxay leedahay had iyo jeer markay dadku dhintaan meydka waxbaa loo qalqalaa waxaa la sameeyaa cuntooyin cuntooyinka xunkooda muxuu noqonayaa se waalidkii oo dhintay qur-aan ma u akhriyi karaa بسم الله الرحمن الرحيم waxa runtii mudan tallaabo waloo la qaadayo oo aynu ilaahay ugu dhowaanayno oo ajri aynu ka doonayno oo diin ahaan aynu u samaynayno in sharciga loo eego in sharciga loo eego la yidhaahdo hal hiya muwaafiqa lishariica shariicadda samxada ee qiimaha badan miyay waafaqsantahay mise way khilaafsantahay dadku dee imakuun dhimashada may bilaabin oo way soo dhiman jireen waqtigii rasuulkay dhiman jireen sala allahu calayhi wasalam oo ehelkiisaa dhintay waa asxaabtiisii qaaliga ahaa ee uu jeclaabaa dhintay qaar shahiiday iyo qaar si besa u dhintay labadaba muxuu samayn jiray baa isweydiin la rasuulku sala allahu calayhi wasalam muxuu samayn jiray markuu dadka aasaya muxuu yeeli jiray wixii uu yeeli jirunbaa fiican wixii aanu yeelin ee aynu inagu yeelno ama aynu samaynona dee waa laga yaaba in laynagu qabsado oo la idhaa rasuulkii nolosha laga koobigaraynayo laga eeganaya muu samaynine adigu waxaan xaggaad ka keentay dee hadduu ilaahay kugu qabsado aakhira waxaad ku jawaabtaa ma jiro wixii laakiin nebiga aynu kaga dayanno aynu samayno dee ilaahay baa ina amro wuxuu uhi laqad kaana lakum fii rasuulillaahi uswatun xasana liman kaana yarju allaha walyowma alaakhir waxaa idinku sugan nebi maxamed ku dayasho wanaagsan ayaa idinku sugan buu ilahay leeyay subxaana wa tacaala qofka ilaahay inuu aakhiro la kulmayo rajaynaya markaa kolkuu qofku dhinto waa la aasi jiray nebiguna xabaasha dusheedu uga ducayn jiray oo odhan jiray saluu liakhiikum tahbiit fa inahu lana yus'al walaalkiin u duceeya imikaa la weydiinayaa oo malaa'igtii su-aasha ka qaadaya imikay u imanayaan ducadaa markaa halkaa lagu akriyo waa la iskaga tegayey khalaas axan iyo fidde iyo qoriqaad iyo waxaan kale faraha badanee la budlinayo aynu laga yaabo kharash fara badan inuu ka baxo xoolihii agoonta lagu cuno muu jiri jirin waxa soo raaci jiray un tacsi oo loo iiman jiray ehelkoo la tacsiyadayn jiray qofkan si ilaahay loo ogolaysiiyo oo samir iyo iimaan maaragtay qofkii dhintay oo loo duceeyo iyo in wax lala qabto macnaha awood iyo arin iyo dhiirigelin in lagu beero oo wax lala qabto oo wixii la siin karaan la siiyo intaasunbu ahaa tacsidaasaa soo raacaysay laakiin dariiqada imika aynu sameynay ee ah qofku hadduu dhinto oo aan hilib imanin inaan waxba ansaxaynin iyadu maya waa qalad weeye xoolaha faraha badana la qalayo lagu daymoobayo ee gashiga loo soo qaadayo mararka qaarkood kuwii agoonta laga jaraya maya dadka xabaasha qodaya haddii loo iibiyo dee lacag laga bixiyana hadalba ma leh sida imika la sameeyo haddii dadkii ay qodayaanoo raashin caadiya u dhallada looga qaadana waaba la heli karaa laakiin qofkiio labadii habeennimo go-ay baa laga yaaba intay dumarku yaacaan inay xeroolaha tagaan dabeetana ay adhi soo raafaan oo adhi soo ururiyaan oo mid isku soo qorto oo hadhowto yaa kuii soo la isku qabsado dhibkeeda yeelato marka in adhi la qala un la raadiyaa kuma jirto liiska dadka dhintay iyo shay dee waajiba maaha ee qalad yaan la fahmin ee dadka xabaasha qodaya wixii la heli kara un hala siiyo wallahu aclam
su-aashani waxay leedahay sheekh anuu salaadii ku jira waxaan dareemay inay weysadii iga jabtay waxaana joogay masaajid masaajidkuna waa bilaabiyo maxaan samayn karaa su-aasha labaad waxay leedahay waxaan deganay qol keliya caruurtiina way waaweynaadeen maxaan sameeya
horta marka qofka su-aashu salaada uu ku jira ee weysadu ay ka jabto wuu jaheeyey nebigu calayhi salaatu wasalaam waxau ihi midkiin markuu salaada ku jira ee uu isidhaahdo shakiyo yuu salaada ka bixin ilaa uu ama ur dareemo ama cod iyo wax maqlo waayo shaydaanku wuu sheekayn karaa qofka been buu sheegi karaa xaqiiqo horta inay weysadii uga jabtay horta ha ogaado taasina waa mid hadduu masjid ku jiro jamacu la tukanayo aadaab buu nabigu baray qofka sanku qabsanaya uu baxayaa dabeetana ma la kala garanaya miyuu samboora mise uu weyse jabay samboora inuu yahay buu oo dhidid dhiigga uu iska soo bastrinaya ayaa dee u muuqanaysa dee qofkii loo xamanin oo kale siyaabahaasuu nabigu u dhigay calayhi salaatu wasalaam waxaa se meesha ka maqan salaadii iska sii tukan maysid iyada oo weysadu ay kaa jabtay oo is odhan maysid dadka iska raacun waayo istusnimadu ficilka iyo tarkigaba way gashaa sida ficilkaba ay u gashaa ka tegiddana ay u geli kartaa idan markaa dadka istusi maysida ila ilaahay baad iska eegaysaa subxaana wa tacaala camalkan cibaadada ah shardigiisu dahaaru ahaatay kaa jabtay dadka ha la sii wadin ee laba mid baa kuu furan inta ay ka baxayaan inaad halkaa fadhido haddii meel aad ka baxda aada weydo iyo inaad iska baxdood weyse tagto tu labaadna ma jirto weyse ma haystee waan iska gebagabaysanayaa oo ciiddaan isticmaalayaana ma odhan karaysid sida laga yaabo dadka qaarkood inay sameeyaan waayo ciidda waxaa la isticmaalaa markaad biyo weydo marka xalku waxa weeye inaad ama halkaa fadhido inta salaada laga baxayo ama meelaad ka baxdo dee intaad raadsatay inaad soo weysaysataad jamaca soo gaadho su-aasha labaad dadku dee marka ay waaweynaadaan ama cawradii garan karaan in la kala baxa haweyt oo rasuulku sala allahu calayhi wasalam dee ubadka markuu inoo tilmaamayo sidaynu u tarbiyaynayno waxa uu lahaa caruurtiina waxa fartaan salaada toddoba jirka toban jirka ku edbiya muxuu raaciyey hurdada iyo jiifkana ku kala kaxeeya caruurta oo inamadiina meel hablihiina meel marka haddii dee dadkii isla wada waaweynaadeen ha in dee si uun loo kala basriyo ayaa aada iyo aada u wanaagsan oo dadka nafisaadooda iyo naxariistooda qofkii xataa hadduu meel kale soo seexanayo ama buul iyo beebee loo dhisayo dee si uunha loo kala farsameeyo si ay dee waalidka iyo caruurta u kala nasan karaan
su-aashan waxay leedahay in sheekh marka xaydka aan leenahay macallinku wuxuu nuga qasbaa qur-aanka inaan ka baxno marka qur-aanka aanu akrinay xunkiisu muxuu noqonaya su-aasha kale waxay leedahay waxaan dilay bisad aniga oo aanu kasayn maxaa igu waajibay
horta culimada islaamku waa masale ay isku khilaafeen masaladaa dumarku aada u soo celceliyeen waanaan filayaa khilaafkii culimada uun daraadood baa dee wadaadada arkaysaana isku khilaafeen culimada islaamku iyo fuqahadu waxay u badan yihiin in qofku marka aanay daahir ahayn aanay kitaabkii qaadaynin akhriyaynin saasoo kale kii janaabada lahaana uu la mid yahay masaladaasi waa masalo jirta marka culimada qaarkood waa baneeyaano waxay idhaahdaan daliilkan kusoo arooray baan ku cadayn ama waa sariixun hayru saxiix ama waa saxiixun hayru sariix daliil ku cad oo daciifa iyo daliil aan ku cadayn oo isagu saxiixa hoo sugan markaa masalada khilaafka ta keentay waa taa qayb ka mida culimada waxay idhahdaan xaaladda ay gabadhu u baahato uun ha iska qaato oo ha akhrido sida maal markay qur-aankii ilaaweysa iyo markay imtixaanku jirta iyo markay mucalimada tahay iyo malaha xaaladahaasunbaa dee la odhan karaa waa suuragal markay baahi adagi timaado imtixaankii iyo dee iyadiioo qofkii marka ama mucalimada iyo xaaladaha yaro adagun in dee qiilka loo qaato ayaan odhan lahaa malaha qowl dhexdhexaada ayuu noqon karaa oo aan ku dhaafi karaa insha allahu intuu qofku ka yar xalaal miiran karana way fiican tahay inuu ka xalaal miirto khilaafka culimada xayawaanka in la dilo ma aha nabiguna caleyhi salaatu wasalaam bisadahoo kale wuxuu tilmaamayay dawaafiinta inay ka mid yihiin xayawaanka aliifka ah ee dee usoo dhow bani aadamka marka haddii aad dee dhibaato ku qabto inaad iska qaado oo meel fogun aad geyso ayaa habboon oo aan la dilin sabab la-aan
su-aashani waxay leedahay sheekh diintu maxay ka qabtaa habluhu inay tagaan meelaha lagu jimicsado weliba hadday hayaan dumar su-aasha kale waxay leedahay sheekh waxaan nadaray inaan soomo afar iyo labaatan maalmood haddii wixii aan rabe aan helay wixiina waan helay marka iyadoo laygu leeyahay laba rabadaano ka horreeyeyna soonkaas muxuu noqonaya xubkiisu
marka hore horta rag iyo dumarba waxaa way u fiican tahay oo arrin iska caadiya oo mubaaxa weeye inuu qofku cilmigiisa dhiso oo caqligiisa dhiso oo jidhkiisa uu dhiso wax caadiya weeye oo caaisha markay nebiga la baratanayso dee waa jidhkeeda ay dhisayso ayaa ay ka dhigan tahay taa lama diidayo dee ninkii wixii uu samayn karaye mubaaxa u ahaa gabadhiina haddaan sharcigu diidinayana way samayn kartaa marka laga duulayaa waxa weeyaanuun maxaa anshaxa wanaagsan uu yahay meeshii in anshax fiicani uu jiro iyo aadaab ayuunbaa muhiima oo qofkii waxaanay samaynaysa ay gurigeeda ku samaynayso hadday meel ku samaynayso dumarku isugu imanayaanoo dumarkii u gaarana waa in fitno kale aanay soo kordhaynin oo mararka qaarkood buu rasuulku ka warramayay sala allahu calayhi wasalam gabadhu inay jidhkeeda muujiso oo gabadh kale ay tustu u diiday waayo taa ay jidhkeeda tustay baa ninkeeda u sifaynaysa buu nebigu uri calayhi salaatu wasalaam waxaa laga yaabaa qofkan aan diintiisu wanaagsanayn haddii aad jidhkaaga tusiso inuu qofkii kusoo hago mid faasiqa ama xumaan iyo dhibaato ku sameeya inuu kusoo hagaa laga yaabaa marka guud ahaan masaladu haddii aan musiibo kaloo la socotaa jirin dee qofku way dhisi kartaa jidhkeeda iyada oo gurigeeda joogta ama dad walaalaheed oo ehelkeeda iyo asxaaba la joogta oo aan fitnada laga baqayn laakiin haddii fitno laga baqayo sidaa uu xadiidkaas aynu markaa nabiga ka warinayna caleyhi salaatu wasalaam uu sheegayo ama meelihii rag iyo dumarku ay isdhex gelayaanba uu yahay wixii wixii kale kusoo kordha xaaraan ka dhigi karaa masalada wallahu aclam
in sheekh su-aashan waxay leedahay waxay ka luntay inan aan dhalay dabeete waxaan u tegay faaliso markaa salaaddii miyaa laga aqbalaya
afartan maalmood lagama aqbalaya buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam qofku haddii uu u tago qofkaasi xirlaha ama falalow waa cibaadadiisa arrin aada u khatar badan weeye dumarkana caatifada iskaga badan oo marka dhibaatooyinkaasi ay ku yimaadaan waxaa laga yaabaa in dee shaydaanku ka faa'iidaysan karo markaa faaliyaha iyo sixirlaha iskaga hadha ilaahay buu iyuu idin seejinaya inaynu ka wada hadhno wey weliba dumarku kasii hadhaan rasuulkana sala allahu calayhi wasalam waqtigiisii waxbaa lumi jiray waxbaa la xadi jiray waxbaa la waayi jiray inoo raadiya kuwii rawxaanta iyo kuwii jinka midnama odhan jirin isaga laftiisu mararka qaarkood ayaa dee wixii la waayay sidii lagu waayi jiray iyadoo dee ilaahay u waxyoodo loo sheego mooyaane marka waa arrin xaaraana faariyaha lagu meeraysanayaa dhibna wuu inagu hayaa runtii wakhtiyadan dambena wuu soo kordhayaa oo meelo kala duduwan baa waddanka ay kasoo galeen marka sixirlaha iyo falalowga iyo madiidada iyo waxaas la wadwado oo dhan waa xaaraana iska ilaaliya waana qofka iimaankiisii baana ku dhaawacmaya qofku hadduu noocaa u tagana diintii nebi maxamed wuu ka gaaloobay buu leeyahay afar kale de wixii gaalnimo kuu jiidaya waanaad garan karto oo islaamkaaga wixii duminaya aada iska ilaaliso ilan macnaheedu waxa weeye kalsoonidii baa dhaawacantay qofkan ilaahay uu ku qabay subxaana wa tacaala qofkana shaydaan buu adeegsanaya idan markaa in la iska ilaaliyaabaa waajiba su-aashan waxay leedahay sheekh waxaa jira aflaam af soomaali lagu soo turjumay oo iminka aada loo daawado aflaanta in la daawada xunkeed muxuu noqonaya af soomaaliya ku turjuman
carabta way u diideen runtii way ka mamnuuceen wadamada carabta alcishqu lmamnuuc bay u bixiyeen filimka noocaas oo kale ah marka innaga waxay noo keeneen isaga oo af carabi lagu turjumay waxaanaan dareemayaa xiisad si wada jira dumarku ay intooda badani u qaataanba inay noqotay wakhtigan aynu joogno oo casharkaa ay usoo xaadiraan oo waktigaa tifiyadii kii localkaa iyo kii satellitekaba lasoo hor fadhiisto oo nuuro iyo nuuriye aada looga sheekaysto dabeetana subaxdii ay arrintaasi noqotay marka dhibaatooyinku leeyahay filimkaasi waxa weeye marka u horeeya hablaheenna iyo inamadeenna da-yartaahay waxay ka eeganayaan habka wiilkaa iyo gabadhaas ay u labisanayaan sida haafka la isugu dhajinayo sida qaybaha kore jidhka loo qaawinayo iyo madaxa habka wax loo cunayo bidixda loogu cunayo habka kabihii qorqorobsanaa ee cidhibta dheeraa loo xidhanayo sida la isula dalxiisayo odaygiiyo islaantiyo iyagiina labadii lagu dayan lahaaba isla qaawan waxaasoo dhan bay dadku ka wada koobgaraynayaano dabeedna waxay u arkayaan inay tahay nolol caadiya oo reer magaalnimo ah oo ilbaxnimo ah noloshan yare halkan laga sii daynaya filimkan ka soconaysa maadaama dadkii cadcadaaba ay waxaan sameeyeen marka caruurtii aynu tarbiyeynaynay mucallin kale ayaa isaguna waxu dhigaya oo aad ay wax uga qaadanayaan oo maskaxdooda saameyn weyn ku leh idan markaa foosto gulla baynu dhaaminayna tii wadaadku uu kaga soo akhriyey malcaamadda iyo tii madrasadda laga akhriyay iyo tii dhaqankeed u sheegtayba isaga tanaa uga muhiimsan tanaa uga muhiimsan oo uu u arkaya inay tahay wax horumar leh taasi waa mid weeye idaafatan ilaa dalik dadka filimka matalaya waa dad kale ajinabiga oo markaa iyagoo kale ajinabiga ay isdhunkanayaan oo siaa ficlo noocaasa wada seexanayaan waxaa sameynayaan aa garanaysaan marka halku waxa weeye in laga daayo caruurta iyo guriga laga joojiyo halku waxa kaloo weeye inaa u tagtaan walaalaha basiga ku sameynaya ee t v-ga leh halkan bay joogaan waa ehelkeeni iyo wadankeeni iyo waxay ka mid yihiin ummadeenna u taga dumarkiin codkii dumarka u geeya oo mar aanu la hadalna waxay idhahdeen dee dadkiibaa doonaya dadka doonayaana dumarkiibay u bateen iyo da-yartiibay u bateen odayaasha maaha marka waa inay soo baxaan dumar kale iyo dhallinyaro kale oo la naga daaya oo codkaa dheeli tiraa mar hadday ku dacwiyeen dadkii kasta marka ahaabaa doonaya dee inta diidane ilaahay daraaddii u diidana ha u tagto ha idhaahdo war dadka ha sunaynine eh qofka ummadda subag in loo soo daayo in sun loo soo daayo maaha ka daaya dadka ummadda haddii sidan kusii socoto inkaaraa ku dhacaya marka daawashadiisu ma banaana inaad ka dadaashaana waa daruuri
su-aashan waxay leedahay ayeyday ruma sekada ma siin karaa su-aasha labaad waxay leedahay sheekh waxay dhibiga haysataa jaarkaygii waa dad mar kasta diinta ilaahay caayaya markaa maka guuri karaa
marka hore sakada raggu kolkuu bixinayo ciduu biilinaya inuu siiyo maya waa ragga biilkana raggaa lagu leeyahy laakiin gabadhu marka ay bixinayso sakada iyadii biil laguma leh ehelkeeda way siin kartaa markaa ehelkeeda way siin kartaa waxa si habboon bay leeyihin culimadu sakada mar haddaad adugu dee maalooda ka bixinayso inaad ka dayso asalkaaga iyo faracaaga hooyo iyo aabbo ayeeyo iyo awoowo ubadkaaga iyo kuway sii dhalay intaa inaad ka dayso ayaa wanaagsan bay leeyihiinoo iyaga wixii kale deeqahee cadiyo ah inaad siiso dadka kale qaraabadaee kugu xeeranna inaad sekada siiso saasaa fiican bay leeyihin culimadu su-aashan waxay leedahay sheekh ninkaygii waxaan ugu taagi lahay tuko markaa waxaa ka baqanaya carruurta inay iga dayato ee maxaa sameeyaa
su-aashii hore jaarkay ahayd jaarka runtii waynu isla dhibanahay jaarkii wayn isla dhibanahay inaynu dadkeenna u wada dadaalo oo inaan keligeen dadaalin dantaa ku jirta waayo haddaad adugu ubadkaaga dhisto oo ehelkaaga dhisto oo jaarku kaa xun yahay dhismahaasi hoostunbuu ka daloolaa waxba uu dunayaa uun marka bulshadii in lala wada dadaalay noqonaysaayoo jaarkii la hagaajiyo si aad sharkooda uga nabadgeli karto aljaara qabla daar baa la idhaha horaa looga hadlay daarta intaanad dhisin jaarkeeda eeg horta si aad markaa dee u raaxaysan karto ama u nasan karto musiibooyinka iyo dhibaatooyinkana waa ka mid malaguna aad buu uga dardaarayay rasuulka sala allahu calayhi wasalam qadiyadda jaarka iyo xuquuqda isku leeyihiin aad bay uga dardaarmayay malaggu nebiga ugala dardaarmay calayhi salaatu wasalaam hawsha adaga ka jirta maantana dee inta boolisku dhex cararaya ee wuxuun la xirxidhayo ee shiidku ka soconayo dhib badan baa jirto marka qiyamka iyo akhlaaqdu ay dadka ku yaraato edabdarrada iyo gardarrada iska badanaya idan u samir haddaad u samri kari weydana waad ka agbedelan kartaa si aanay cibaadadaadu runtii wuxuu noqonin ninka iyo gabadhu dee waa laba qof oo xidhiir adagi uu ka dhaxeeyo qoysnimo oo ehelnimo ah waana iska caraf iyo nasiib qofba qofka ilaahay u keeno subxaanahu watacaala iyo qadar laakiin qofku waa inuu samraa noloshuna sabirkay macno ku leeda inta suuragale qofkaasi wadasho uu leeyahy waa inaad u samirtaa hadduu isaga yahay isaguna gabadha uu samraa sabirkaasi haddii uu suuroobi waayo dee ilahay wuxu uhi wain yatafaraqa yugni illaahu kullan min sacati haddii wada socodkii uu suuroobi waaye oo ay kala tagaan mid walba ilahay arsaaqadiisuu sii doonaa laakiin sabirka qofkii loogu sabro hadalkiisa iyo ficilkiisa iyo dhacdhiciisa waa waxaa laga yaabaa inuu markaa ilaahayba soo hanuuniyo ducadana loogu daro saaxiibadana loo wanaajiyo waanadana loo badiyo ti waxa yaalo su-aalo badan iyagu xagga ducada ku saabsan waxay leedahay sheekh waxaad igu ducaysaa nin saalixa caruur saalixiina iyo weliba xagga fahamka oan yani fahamdarra hayse fahamkana ha layga duceeyo runtii ducooyinku aad u badan yihin waxay leeyahy sheekh waan ka codsaynaa in loo duceeyo sheekh waa u duceey insha allah waa sidaas weeye runtii ducadu dee wadaadka iyo wadaadda iyo dhammaanteen culimo iyo caamo mid walba way u furan tahay ilaahayna ma kala xidhna subxaanahu watacaala ee waxyaabuu ilaahay ummaddan ugu deeqay waxaa ka mid ah inaynu ilaahay u simannahay oo qofku sida dee kristanku ay idhaahdaan ilaahay salaam baa loo sii maraya cidna looma marayo ilaahay wuxuuhi udcuunii astajib lakum ibarya waan idin aqbali marka qofka iyo ilaahay cidi uma dhexayso ducada waa inaad badiso adigu meesha ku bugto adiga og waktiyada ugu qiimaha badan ee waktiga salaada ka baxda iyo habeenkii qaybta dambe markaad cibaadaysata iyo inaad ducada habeenkii iyo maalintiiba aada uga celceliso way tahay walaalahana in la isu duceeyo marka siiba la kala maqan yahay wuxuu nabigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam inay tahay ducooyinka la isu aqbalayo welibana malaaigtii ay ku ducaynayso adugu markaad walaalkaa u ducaynayso walaashaa u ducaynayso malaaigtiiba adigana ku ducaynaysa aamiin walaka miluhu allaha ka aqbala adiguna ducadaa mid la-eg baad leedahay buu malagu leeyahay marka ilaahay baynu baryaynaa subxaana wa tacaala ilaahay dembiga haynaga dhaafo akhirihiistinka sidii roon allahayna waafajiyo ubadka iyo odayaasha iyo ooriyaha iyo ehelkiiyo ummadaba allah inoo hagaajiyo diinta allah ha ku hagaajiyo dadnimadana allah ha ku hagaajiyo camalka wanaagsan iyo caqiidada wanaagsan iyo cibaado suuban allah inoo sakhiro xalaashana allah inagu arsaaqo allah inoo barakeeyo dad iyo dunyo waxaynu haynaha allah inoo barakeeyo sharka cadowga iyo shaytaankana allah inaga nabadgeliyo fitnada fitnada iyo dhibaatooyinka dhacayana allah inaga badbaadiyo amniga iyo wanaagana allah inoo sugo ummadda islaamkana quluubtooda allah isu jeediyo ummadda islaamka allah ha walaaleeyo quluubtooda allah isu jeediyo ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا وتمم نعمتك علينا يا أرحم الراحمين انت بكتاء الله عافيه عذرك إله عافماد الله وقبدله عذرك عافماد الله وقبدله عذرك عافماد الله وقبدله انت عبانيسا وحي كعبانيسا الله كدل قاضه gabadhii nin wanaagsan doonaysa allaha siiyo ninkii gabadh wanaagsan doonayana allaha siiyo intii ubad la-aan ka cabanaysana ubad fiican allaha siiyo ubad fiicana loo aayo ilaahay ha siiyo ubadkaynu haynana allah inoo barakeeyo shaydaankana ilaahay inooga soo reebo shaydaankana allaha ka reebo intii fitnaysanna allaha soo hanuuniyo intii cabanaysaba cabashada allaha ka dulqaado muraadkeennoo aan macsiyo ahayn allah inoo fuliyo muraadkeennoo aan macsiyo ahayn allah inoo fuliyo فتنه iyo shaytaanka iyo sharwadeenka iyo cadawgana dibkooda Allah inaga kaafiyo اللهم صل بالظالم بالظالم واخرجنا من بينهم صالمين صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك